waxaan ku bilownay ciidamada amniga soomaaliya ayaa soo afjaray dhowr aan idhaahda weerar dhowr saacadood socday oo al-shabaab ay ku qaadeen xarunta gobolka banaadir war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay toogteen lix ka tirsanaa al-shabaab oo weerarkaasi ku lug lahaa war-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay ku dhinteen shan qof oo rayida afar kalena ay ku dhaawacmeen warbixinta waxaa inoo soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen shan qof iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha xarunta laga soo badbaadiyey dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose weerarkan ayaa intii uu socday waxa uu hakadgeliyey ganacsiga degmada xamarweyne gaar ahaan inta u dhexaysa moolka degmadaasi iyo xarunta maamulka gobolka sida uu v o a u sheegay mid ka mida ganacsatada agagaarka cali hindi ee degmada xamarweyne waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada xamarweyne maanta ilaahay wuxuu naga badbaadiyey masiib weyn oo maaragtay oo aad iyo aad xamarweyne ka dhacday alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ka badbaadnay ganacsigii waa xiran yahay dadkiina argagax ilmihii kulli waa anaga argaxsanyihin waa la yaabayaaniyo wallahi rasaas xoog leh qarax jug rafaad wax cabsi eh gobolkay wax ka socdaan anagana waxaan joognaa ekis cabdirashiidi alhindi meesha la yihahdo yaan fadhinaa dukaamadeen dhan waa xiran yihin ganacsigii waa xiran yahay dadkii inta badan waa kala baxeen qaar dhiwaa gaari wax badanaad lama sheegi karo ani waxaa iibaa dukaan carwaan leeyahay hidaaya dhaqanaan iibiyaa harqaan waan leeyahay intaasaan ka shaqeynaa dad yarka oday oo masaakiina oo tuusi jir waa la wadi islaantoo xabadaa caloosha ugu taali dad badan dadna waxaa lay bixiya la sheegu hayaa dhanka kawaanka malaya xaggiis oo wadada u furanaa la sheegu hayaa dhibaatadaasaa dhacday weerarkan ayaa dadkii ka agdhowaa xarunta gobolka ku abuuray qalqal iyo cabsi badan maadaama dadku ay aaminsanaayeen in xarunta gobolka oo ah meel si weyn loo ilaaliyo aanay ka dhici karaynin weeraro noocan oo kale ah sida uu ku warramayo cismaan baynoos oo ka tirsan waxgaradka xamarweyne ilaa xad waxaan maqlayey kama aana ag dheerayn markii qaraxu dhacayey meel gobolka aan wax badan u jirin ayaan joogay dhammaan dadku way qalqaleen runtii mana aya ka filanayn meeshaas in qarax ka dhacayo meel amnigeeda si maaragtay aad loo ilaalinayay ahayd waxay ku noqotay filowa ayay dadka shacabka iyo dhammaan intii ku sugnayd gobolka ku noqotay sidaas aawadeed xoogaha aad iyo aad ayaa dadku u aanfariiray waxaan dhihi karnaa ciidanka ma garanaysaa gobolka iyo dhammaan inta amniga ku shaqaluhuna way dadaaleen runtii dad badanna way soo badbaadiyeen xusuusta dadka muqdisho ayaan weli ka go'in weerarkii ee al-shabaab afar iyo labaatankii juulaay labada kun iyo sagaal iyo tobankii ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir gaar ahaan xafiiska duqa muqdisho halkaasoo haweenay isku soo xirtay walxaha qarxa ay geysatay qarax galaaftay nolosha duqii caasimadda injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo mas-uuliyiin kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho